Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay tababar ku saabsan beerashada casriga ah iyadoo tababarka ay ka qayb galeen qeybaha kala duwan bulshada ee baratay cilmiga beeraha mid ka mid ah maamulka jaamacadda jamhuuriya ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey tababarkaani ahmiyadda u leeyahay dhalinyarada baratay cilmiga beeraha jaamacad jamhuuriya dabcan waa jaamacad soomaaliyeed oo loo aasaasay in ay wax ku kordhiso waxbarashada sare ee dalka laba kun iyo kooiyo tobankii ayaa la aasaasay waxay shaqo bilowda laba kun iyo labaiyo tobankii waxaan ku faraxsannahay in dhowr iyo tobankaas sano aan kaalin ku lahayn kobcinta garaadka iyo aqoonta dhallinyarada soomaaliyeed oo aan soo saarnay dhowr kun oo arday oo maanta ka kala shaqeeya sakrada sektarada kala duwan ee dalka ka jira ee kuwa dowliga ah kuwa caalamiga ah iyo dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo qof weliba ee haysa fikrad la xiriira horumarinta dhanka beeraha ee kusoo kordhinaya wasaaradda islamarkaana ay sii doonaan xafiis ay ku shaqo tagaan muddooyin ka hor shirkaan oo kale looma qaban jirin haddii aan meesha u n d b iyo faw iyo aanay ku jirin marka atlist inaynu inagu shir qabsanay oo hay-adaheenii aqoonta iyo wasaaraddii isu yimaadeen oo shir qabsadeen aada baan ugu faraxsanahay marka laga hadlayo aqoonta iyo cilmiga oo haga adduunka oo waxa aan hadda ku shaqaynayno dharka aan gashanahay combyuutarada aan haysano moobilada aan haysano kamaradaha whateverso oo marka layna ka reebo ruuxiyadeena dad baa sameeyey dad baa sameeyey guddoomiyaha hadda waxaan weydiiyey jaamacadda meeqaa dhigato shan kun around shan kun jaamacado kotomeeyaahina waa furan yihiin oo mid mid warba nambarkeedu intaa ku dhow yahay marka halabuurka wasaaradda iyo jaamacaddu alifeen waa in mid wax ka soo baxaan uu noqdaa tababarkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu dhiirigelinayo dhalinyarada baratay cilmiga beeraha in ay la yimaadaan fikrad hal abuur oo soconaysa islamarkaana ay maalgeli doonto wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya